kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadicda la xiriirto aqoonta iyo kobaca garaadka dhegeystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka weelka raashinka lagugu shubaayo ama cabitaanka lagugu shubaayo uu yahay weel daloola matalan adigoo aan gaarin in biyihii ay kugu jiray aad ka cabto ayay biyihii dhulka ku qubanayaan cilmigu waa saas oo kale cilmigu afkii waa weel waa weelkii weeleynayay cilmigu weeleynaya qof marka haddii uusan si fiican u garanaynin afkii macnaheedu waxaa waaye ma toosin karo wax badanna kama qaban karo kamana fahmi karo cilmigii uu baranaya kaalinta afafka qalaad ay ku leeyihiin barashada cilmiga waraysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa soo saaruhu waa anigoo cali ah waxaana barnaamijka farsamaynaya qaalid xuseen sheekh abubakar mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal
hooddi hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri marra waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aaba waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey biririx waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummadiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabow taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
hagaaga aynu gudaha usii galno barnaamijka luqaduhu waxay muhiim u yihiin waxbarashada iyo xiriirka bulshada waxayna yihiin tiirka isku xiro dadyowga caalamka labada qof marka ay kulmaan is-araggooda ugu horreyso haddii ay yihiin dad luqad ahaan isfahmaya waxay u sheekaystaan dad wakhti badan isgaranayay oo kale inkastoo afafka qalaad aysan ahayn cilmi haddana afka waxaa lagu tilmaamaa furaha cilmi kasta waayo mar kasta oo qofku uu yaqaano af kale waxaa loo arkaa inuu yahay qof fahmi kara dad aan ku wadan ahayn sidaan ognahay manaahijta dalkeenna wax lagu barto waxay qoran yihiin luqado qalaad oo aan ahayn luqadda af soomaaliga sidaa awgeed waxaa qasab ah qof weliba oo baranayo cilmi inuu yaqaano luqadda uu wax ku baranayo haddaba kaalin noocee ah ayay afafka qalaad ku leeyihiin barashada cilmiga taariikh ahaan luqaduhu sidey u kala horreeyeen su-aalaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad maxamed macalin aadan oo ka mid ah macalimiinta macadka jaamacadda muqdisho bismillahi raxmaan raxiim cali aad u mahadsan tahay run ahaantii marka laga hadlayo afafku waxay ka mid yihiin waxyaabaha furaha u ah isfahamka iyo wada xiriirka bulsho kasta sidoo kalena waa weelka lagu gudbiyo culuumta kala duwan iyo xogahaba lagu gudbiyo dabcan heerarkeeda iyo taariikhdeeda kama warrameyna laakiin ahmiyad weyn ayay afafka u leeyihiin marka laga hadlayo baahinta iyo gudbinta cilmiga iyo aqoonta maxaa yeeley waa weelkii xambaari lahaa aqoon kasta oo jirta wuxuu u baahan yahay wixii lagu xambaari lahaa aniga adiga waxaan isku fahmayno waa luqad haddii anigu aan aamusanahay oo aanan kula hadlin ma garan kartid waxa aan kaala hadlayo haddaba haddii la rabo in cilmi aragtiyo xogo allahu mustacaan waxaan ka waramayna ah culuum science ah oo la tijaabiyey haddii la rabo in la gudbiyo oo laga ay ka gudubto qof u gudubto qof kale ama qoraal ha ahaato ama af ha ahaatee waxaa loo baahanayaa in la isticmaalo luqad ama af in la isticmaalo si luqadaas ama afkaas loogu xambaaro aragtidii ay kaga gudubto buuggii ay ku qornayd ama ay uga gudubto qofkii qoray uguna gudubto qofkii la rabo in la gaarsiiyo marka dabcan waxaa la dhihi karaa waa udubdhaxaad waa tiir muhiim ah oo aan la-aantiisii aqooni gudbi karin haddii af la waayo marka afku waxaa weeye aqoontu wuxuu u yahay shay asaasi ah haddii la waayana aysan aqoonin jiri karin haddii la helana loo adeegsan karo in lagu gudbiyo aqoontii
waayahay si guud oo aada u wanaagsan ayaad u sharaxday marka labaad marka uu qofku barto af aan ahayn midka uu ku dhashay ama uu u dhashay si gaar ah af af caalami ah oo dalal badan looga hadlo maxay ku beerin kartaa waxbarashadiisa
Eh, cali waa mahadsantahay mar kale Eh, qofka markuu afaf kala duwan yaqaano en, waxa ugu horeeya ay ay ka caawinayso waxa weeye in si fudud uu ugula xiriiro cid kasta oo afka uu yaqaano eh, taqaano ama la garanaysa Eh, sidoo kale waxyaabaha ay eh, muhiimka u tahay qofka marka uu eh, cilmigaas yaqaano cilmi kasta yani afka marka uu yaqaano cilmi kasta oo afkaasi ku qoran ayaa u sahlan qofkaasi inuu si fudud eh, isagoon macalin iyo qof kaloo caawiyaba u baahanin haddii wuxu aysan ahayn wax culuum science la xiriira oo u baahan sharaxaad gaaraya takhasus inuu qofku si fudud oo aada iyo aada u fudud haddii uu afkii yaqaano uu cilmigaasna u barto oo asaga weliba uu isbari karo wixii aan u baahnayn inuu en, wax dheeriya u helo sidoo kale waxyaabaha ay aada uga caawinayso waxaa ka mid a en, waxaa jira diinteenu xataa way boorisay in afaf kala duwan qofka uu barto oon afkiisi ahayn waxyaabaha aada loo tilmaamo waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdaa afkaaga aad taqaano adiga laguguma dhagri karo laguguma yacni gaadi karo En, haddii tusaale ahaan afka aada garanayso Eh, haddii laisku dayi lahaa in wax lagu m- maleego qorshayaal waxaa waaye lagu maleego waxaas la- waa waa fahmi kartaa yani weliba markaan ka hadlayno dowladaha oo kale iyo inay haystaan dad afafka yaqaana aada iyo aada muhiim u tahay qofka wax baranayaan run ahaantii aada iyo aada muhiim ugu tahay inuu afaf kala duwan yaqaano maxaa yeele afafkaas kala duwan culum kala duwan iyo ilbaxnimo ay xambaarsan yihiin En, xiriirkii uula lahaa oo dadka afafkaas ku hadlaya ula lahaana si sahlan oo fudud ayuu u gudan karaa culumta kala duwan ee ku qoran afkaasna si fudud ayuu uga faa'iidaysan karaa ayaan isleeyahay waana wax in la booriyo diinteenuna ay boorisi En, waaqica hadda aan ku noolnahay iyo nolosha aan ku noolnahayna uu dhiiri gelinaya qofka inuu yaqaano af uu ku dhashay ma ogiya afaf kale oo uu adduunku en, kula xiriiro dadka aan afkiisa garanayn uu kula xiriiri karo
Een, waayahay afafka qalaad way kala fac weyn yihiin oo iyaga ayaa ku kala horeeya culumta ingiriiska oo kale cilmi kasta waa loo turjumay waana loo bedelay marka uu qofku yaqaano afkaasi miyay ka caawin kartaa waxbarashadiisa heerarka ee heer walba ha- ha joogay
cali waa mahadsan tahay En, ah, ingiriisiga keliya ma aha En, run ahaanti waa runtaa En, culumtu way kala af way way way kala da' weyn yihiin Eh, taariikho kala duwan ayayna soo maraan afafku Eh, waxaana xiriir la leh hadba eh, luqadaha markaas culumta ugu badan ay ku qoran tahay ama hogaaminayaan waxaa xiriir la leh En, hogaanka siyaasadeed ama hogaanka guud ee dunida hadba sida loo hayo waxaan wada ogsoonnahay xadaaradda islaamka intii ka horreysay waxaa jiri jirta laba xadaaradood oo waaweyn xadaaraddii furus iyo xadaaraddii rum dabcan waxay lahaayeen luqa- luqa- luqado qadiimi ah oo lagu hadli jiray ayay lahaayeen En, ah, culum kala duwanaa ku jirta waxaa dhici karta xilliyadaas marka la joogo in xadaaradahaas ay ahaayeen kuwa hogaaminaya kuwa dadka intooda badan ay baranayeen si waxaa waaye ay u horumariyaan aqoontooda iyo ku- u kobciyaan Eh, markuu islaamku yimid islaamka dabcan asaga ayaa xadaaradihii kale iyo tii islaamkaba isku biiriyey waxaan wada ogsoonahay in fitro fara badan oo ilaa qarnigii toddobaad laga soo gaaraya inay dadka muslimiinta ah gaar ahaan en, carabtu ay xukumayeen eh, khilaafada ay hayeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray en, khulafaa uraashidiin xilligoodii amawiyiintii iyo cabaasiyiintii ilaa laga soo gaaro En, um, qarnigii eh, en, toddobaad qarnigii lixaad qarnigii toddobaad laga soo gaaro ayaga ayaa hogaanka hayeen Eh, marka xadaaradda islaamka luqado fara badan waxyaabihii ku qornaa xataa waxaa loo soo turjumay carabi En, marka xilligaas waxaa xooga lahaa oo hogaanka hayay carabi maxaa yeelay dadka khilaafadiya iyaga ay hayaan marka adduunka o dhan iyagu kusoo dhammaanaya En, dabcan markaas culumtaas turjumada xoogay lahayd waxaa lasoo turjumayay kutub badan oo ku qoran afka laatiinka eh, afka afka roomaanka ku qoran en, furuska ku qoran ayaa lasoo turjumayay En, marka lasoo turjumayana danta ugu weyn ee laga lahaa waxay ahayd bal xadaaraddii islaamka iyo iyo xadaaraddaas sidii la isu waafajin lahaa markii dambena waxaan wada ogsoonahay kutubtaas la qoray oo aada u fara badnaa oo weliba xilliga cabaasiyiintii tarjamada xoogay lahayd ee kutub badana la turjumay kutubtii la turjumay waxaa ka faa'iideystay eurubianis eurubaa ka faa'iideystay waxaan ognahay xarumihii tarjamada ugu waaweynaa waddankan hadda la dhaho spain waagii hore andalus la dhihi jiray spain iyo portugal spain eh, magaalooyin waaweyn oo ku yaala ayay xarumaha ugu waaweyn ee tarjamada ku yaaleen marka waxaa la sameyn jiray afka carabiga ku qornaayna xadaaraddii ileen carabiga markaas dunida haystay iyaga ku qornayd waxaa la sameeyey marka in carabigii laga laga raro oo loo raro latin oo iyagu ay markaas fahmayeen luqadaha yurub looga hadlo kuwooda ugu waaweynaa ahaa Een, kadib ayaa marka luqadahan hadda casriga ah ee luqada ingiriiska hadday casri tahay waa aad aad ayay waqtigeed u dhow yahay yani Ee, iyo luqada faransiiska oo kale iyo oo luqado markaan ee, luqado yaryaroo wadamadaas lagaga hadla ah loosii turjumay ilbaxnimadu marka mar kastaba hoggaan ayay ay hoggaan ayay leedahay dabcan hadda markii een, adduunka qarnigii labaatanaad lasoo galay dagaallo waaweyn aa dhacay dagaalka koowaad ee adduunka iyo dagaalka labaad ee adduunka dowladaha ku tartamay tusaale ahaan hadda talyaaniga oo kale wuxuu ka mid ahaa dagaalkii labaad ee adduunka dadkii lagu jabiyey waagii hore luqadoodu way ka xog badnaan jirtay inta hadda ay tahay Ee, waxay ahayd luqad waxaa waaye dowlad mustacmar ah oo adduunka meelaba kamid a gumaysatay ay leedahay hadda laakiin markii dagaalka dowlada adduunka uu dhamaaday wixii ka dambeeyey raadkoodii wuu yaraan maxaa yeelay waxay ka mid ahayd dowladihii jabay ee lagu jabiyey dagaalka labaad adduunka dowladihii xoogeystay marka oo ay ka mid ahaayeen ingiriiska ay ka mid ahaayeen faransiiska ka mid ahaayeen ruushka iyo maraykanka oo afartii dal ay ku guuleysay dagaalka labaad adduunka ah ayaa ee, qarnigii labaatanaad dabayaaqadiisii iyo qarnigan koob iyo labaatanaadba ay een, soo soo kacay especially ee, dowladda ingiriiskuna dee gumaystayaasha markii la joogay dowladdii ee, dhulka ugu badan wadamada ugu badan gumaysan jirtay ahayd. sidaasay marka ku timid in ay een, ay ku xoogeysato oo iyada culumta ay ku hogaamiso dabcan maraykanka oo hadda ee, kontonkaas sane hadda aan sheegayno ee ugu dambeeyey qarnigii labaatanaad iyo haddaba hogaanka een, marna ay ku tartamayeen asaga iyo ruushku hadda markii sagaashankii wixii ka dambeeyey midowga soviet markii burburay wixii ka dambeeyeyna ku kaliyoobay ayaa hadda af ingiriisiga isticmaala sidaasu marka wuxuu u yahay asagu hogaankii marka marka laga hadlaayo een, yacni taariikh ahaan kala horeynta afafku waa sidaasoo hadba waxaa saameyn ku leh cidda hogaanka adduunka iyo maamulkiisa gacanta ku haysaa saameyn ku leh dabcan horumarada iyo waxyaabahaasna ayagaa jaangoynaya hadda tusaale ahaan combyutera la isticmaalaa social media la ist- waxaa la isticmaalaa yacni abab kala duwana la isticmaalaa ee, technolojiyad yaa la hormarinaya waxaas la hormarinaya oo dhan hadda afka ingiriiska base u ah inkastoo luqado kale oo loo isticmaali karo oo qofku uu dooran karana ay leeyihiin laakiin base sababtuna waxay tahay ayagaa hogaankii iyo teknolojiyadda haya ayagaa xoog xooga ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo waqtiga ugu badan iyo maskaxda ugu badanba geliya haddii aan usoo noqdo qofku marka marka uu een, luqada ingiriis ingiriiska oo kale oo ah hadda aan aan isleeyahay yani luqadaha hadda cilmiga ugu badan ku qoran yahay teknolojiyaddii hadda ay ay base u tahay qofka hadduu barto maxay ka caawinaysaa waxay ka caawinaysaa marka inuu nolosha hadda casrigan la joogo ee waxaa waaye qarniga koo iyo labaatanaad ee la joogo isbedel kale inta laga gaarayo waa meesha laakiin inuu si fiican qofka uga faa'iidaysto culumta ku qoran uga faa'iidaysto teknolojiyaddii uga faa'iidaysto meelaha waaweyn tusaale ahaan hadda waxaa la yaqaanaa goob kasta oo weyn oo dadku isugu yimaadaan eeraboorada waaweyn oo kale allahu mustacaan qofka markuu safro goobaha dadku isugu imaanayaan kulli waxyaabaha ku qoran ee, badanaa luqada internationalka ah ee inta badan laga yaala isku fahmaayo englishka waa marka in- qofka ingiriiska markuu garanayo uma baahno inuu qof caawiyo ee, wuxuu samaysan karaa wax kastoo asagao u baahan yahay asagaa dhamaysan kara Ee, waana luqadda hadda ingiriisku waxay ka mid tahay meelaha ugu dhow ee qofka haddii caaw ku dhaho tusaale ahaan qofka aan af soomaaligii garanayn qofku waa soomaali luqadaha ugu horeeya laga yaabo ay u badan tahay boqol kiiba sagaashan qofka ajnabiga ah inaa isugu imaan kartaan ay ingiriis ka mid tahay carabigu ka mid yahay dabcan luqadaha hadda marka qaramada midoob la joogana ee shanta een, luqadood ee ugu horeeya ee tarjumaada rasmiga ah kule qaramada midoobay ayay ka mid yihiin marka ee, luqadda ingiriiska kale marka waxay ka caawin kartaa qofka cilmiga i- uu baranayo marka laga soo tago waxay ka caawinaysaa in noloshiisa kale qeybo badan oo muhiim ah oo ingiriiska base u ah inuu fahmi karo uu garan karo Een, ayay ka caawinaysaa haddii qofka uu takhasuska uu baranayo luqada ingiliisiga ku baxo ama luqada ingiliishka uu ku baxana waxay ka caawinaysaa asagana inuu inuu faham fiican ka helo ayay ka caawinaysaa raaxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne codta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeya cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound calyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c t c iyo weliba biochemistry raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh calyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka calyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafar labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale calyaale hosbitaal waxa uu ku yaalaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
markaan eegno ardada soomaaliyeed ahmiyad intee la eg ayay afafku u leeyihiin maadaama afkii hooyo uusan ku qornayn inta badan culumta aan barano
Een, waa runta cali een, hadda manhajke manhaj soomaali ah oo af soomaalkooda qoran oo tusaale ahaan waxbarashada oo dhan gobolada soomaaliya hadda oo dhan laga wada dhiga ma jiro Eh, waxay u badan yihiin manhajta ama af carabi ama ama english ayay u badan yihiin Een, marka aan eegno marka ardada soomaaliyeed ahamiyadda ay u leedahay inay luqadahaasi bartaan marka ugu horeysaba waxay ka caawinayaan haddii hadda qofku uu english wax ku baranayo inuu afkiisa ingiriiska oo, eh, luqadaha uu ku qaada- uu ku qaadanayo culumta kale uu ku qaadanayo inuu xoojiyo waxay ka caawinaysaa inuu maadooyinkii uu ku qaadanayo iyo xogtii uu ka rabay inuu ka helo eh, cilmigaas uu baranayo inay xoogeysato sida si lamidna carabiga eh, marka uu baranayo weliba labadooda labada luqadoodbana in la xoojiyana iyadana meeshay ku jirtaa maxaa yeele luqadda carabigana waa luqadeeni luqadda diinteeni luqadda oo englishkana dee dadka qaaraa takhasus ay u tahay oo eh, takhasuskooda uu uu- uu- uu ku qoran yahay luqaddaas englishka marka ahamiyad weyn ay u leedahay in afafkaas bartaan maxaa yeele dee option kalama haystaanba wixii ay baranayeen haddii labadaas luqadood ay xoogoodii yihiin qofku wuxuu ku qasban yahay ardayga inuu luqadahaas iska dhiso si uu fahamka maadooyinkii uu qaadanaya ee afafkaas ku qornaana uu u xoojiyo
waayahay markaan waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka caqabad intee laag ayay noqon kartaa marka ardaygu uusan aqoonin afka uu cilmiga ku baranayo
cali waa mahadsan tahay Eh, run ahaantii caqabad weyn waaye oo aada iyo aada u culus haddii een, weelka raashinka lagugu shubaayo ama cabitaanka lagugu shubaayo uu yahay weel daloola matalan adigoo aan gaarin eh, in biyihii ay kugu jiray aad ka cabto ayay biyihii dhulka ku qubanayaan yacni culum cilmigu waa saas oo kale cilmigu afkii waa weel waa weelkii weeleynayay een, eh, cilmigu weeleynaya qof marka haddii uusan si fiican u garanaynin afkii macnaheedu waxaa waaye ma toosin karo wax badanna kama qaban karo kamana fahmi karo cilmigii uu baranayay hadda tusaale ahaan haddii aan rabo inaan usuulul fiqh ayaan dhigtaa takhasus matalan daraasaad islaamiyaan dhigtaa waxaan dhigtaa shareeca luqadii carabigana si fiican uma aqaano waxaa adag inaan maadooyinkii aan qaadanaye fiqhiga ahaa xadiiska ahaa tafsiirka ahaa ee allahu mustacaan siirada ahaa ee af carabiga ku qornaa inaanan fahm fahamkii la rabay ka fahmi karin maxaa yeelay wuxuu marka laga soo tago xogta ku jirta marka laga soo tago afay ku qoran yihiin xogtu afaa xambaarsan marka afkii haddaad si fiican u garanaynin xogtii uma daadegi kartid sida si lamid a maadooyinka scientifiga ah laftirkooda marka aad aragti ruul meel ku qoran ruulkaas wuxuu leeyahay dhiraandhiris dhiraandhiriskaas sharxaad uu leeyahay haddii afka ingiriiska aadan si fiican u garanaynin waxaan sidiis loo soo dhiraandhiriyay aadan fahmi karin chemistrygii wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xarfo lasoo gagaabiyey xarfahaas lasoo gaabiyey waxba macnayaal ay leeyihiin ay ku fadhiyaan haddii qofku marka uusan afkii garanaynin waxaa adag cilmiga uu rabo inuu barto inuu marka waa caqabad weyn oo run ahaantii ay adag tahay qofku inuu ka guul gaaro ee asagoon afkii xallin uu ka guul gaaro cilmi kale inuu كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha daa kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafol xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shir kore agagaarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة ugu dambeyntii ma kula tahay maadaama afafka qalaad ee caalamiga ah sida ingiliishka ama carabiga ku qoran yihiin culuumtii la baranayay kuwoodii ugu muhiimsanaa in ardada soomaaliyeed ay u baahan yihiin macaahid ay galaan ka hor daraasada sare sida jaamacadda
Eh, waa aragti fiican eh, waana la sameyn karaa En, adduunka qeybo ka midana way sameeyaanba ardayga in loo diro en, ugu yaraan sanad ama laba sano oo qofka uu ku diyaargaroobayo ugu diyaargaroobayo inuu luqadiisa si fiican u dhiso eh, inta uusan gelin ka hor takhasuska jaamacadda Eh, waa aragti aada u fiican sidoo kalena wuxuu sameyn karaa qofku intuu xataa secondariga dhiganayo inuu gelin ka mida waqtigiisa uu xoojiyo macaahiddu mar walba muhiim waaye En, luqaduhu waa fure sida aan horeba usoo tilmaanay waa waxa keliya ee fududeynaya in dadku isfahmaan waa waxa keliya ee fududeynaya qofka cilmiga uu baranaya inuu si fiican oo qoto dheer uu u garto waa waxa keliya ee fududeynaya qofku inuu danihiisa oo dhan dhammaysan karo asoon u baahanin in la kaalmeeyo haddii ay saas tahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu macaahidda luqadaha eh, uu tago Eh, weliba aada iyo aada waxyaabahan u boogaadinaya in magaalada muqdisho gaar ahaan guud ahaana dalkaba meelo badan oo kamid inay kusoo xoogeysanayaan macaahidda weliba sida eh, standardka ah ee waxaa waaye caalamiga ah loogu barayo dadka luqadaha la xoojinayo waxaa waaye agabkii ay u baahnaayeen oo dhan la xoojinayo inay soo badanayaan fursadahaas marka in laga faa'iidaysto oo ardadu ay luqadaha si fiican isaga dhisaan haddii ay keenayso in qofku uu inta gaab galo secondary markuu soo dhameeyo uu waqti siiyo inuu luqadiisa si fiican u xoojiyana waa aragti fiican haddii kalena wuxuu samayn karaa qofku intuu secondary-ga dhiganayo inuu si fiican isaga dhiso xataa kuwa jaamacadaha dhiganaya ayaa mararka qaarkood u baahan inay waqti siiyaan inay eh, luqadahoodii xoojiyaan afkoodii xoojiyaan si waxa ay baranayaan ay si qoto dheer oo aada iyo aada eh, muhiim u ah ay ugu bartaan waxaan rabaa intaas inaan ku daro oon kusoo eh, gabagabadana raacsado Eh, waxyaabaha aada noogu badan waxaa ka mid ah eh, labada af ee luqadda carabiga iyo ingiliishka labadaba laba luqadood oo waxaa waaye afka aan ku hadlayna ee af soomaaliga aan ahayn En, waxay nagu yihiin en, marka la fiiriyo isticmaalkooda iyo en, waxaa laga yaabaa dadka xataa wax baranaya inay akhriskooda iyo fahamkooda uu fiican yahay laakiin ku hadalkii mararka qaarkood ay dhibaata ka haysato En, wuxuu u baahan yahay marka afku waa adeegsi marka haddii aadan adeegsanaynin en, afkaas ma taqaanin haddii aadan ku ciilbixi karin afkaas ma taqaanin haddii aadan danaha ku dhamaysan karin afkaas ma taqaanin afka aqoontiisu waxa weeye markay dani kaa soo gasho inaad wax ku qoran karto inaad ku hadli karto danta aad leedahay inaad ku dhamaysan karto adiga oo aan cid kale u baahanin haddii marka aad eh, qoraalkiisii taqaano haddii aad fahmi kartid haddii aad dhegaysato waxaa muhiim ah afkaas aad baranaysid inaad xoojisid adeegsigiisa oo aad ku hadli kartid Eh, waxyaabaha aan ku liidano meelaha ardaydeenu ay ku liitaan ay ku jirtaa sidoo kale waxyaabaha aan dardaarmayo waxaa ka mid a luqadda carabiga waxaa jirta mararka qaarkood barbagando badan oo laga fidiyo oo ah eh, tusaale ahaan luqadda ingiliishka ka fiican luqadda carabiga saas oo kale annaga dad muslimiin aan nahay luqadda carabiga eh, dad carbeed ma laha waxaan rabaa arrintaas iyada inaan si fiican hoos uga xariiqo luqadda carabiga intii aan nebi moxamed lasoo saarin calayhi salaatu wasalaam inta uusan qur-aanka soo degin luqadahay la mid ahayd iyada iyo luqadaha kaleo dhan isku mid ay ahaayeen laakiin marka luqadaas carabiga nebi maxamed loo doortay inuu risaalada xambaaro kitaabka qur-aanka ana ilaahay subxana watacaala uu u doortay inuu qur-aankaas carabi noqdo bilisaanin carabiyin mubiin eh, qur-aanan carabiyan hayra dii ciwajin marka saas loo doortay luqadii carabiga waxay noqotay lu- luqad ummad Eh, waxay ka tagtay luqad ay ree- ay cid leeyihiin luqad qowm way ka tagtay marka luqad ummadeed waay ummadda islaamka iska leh ninka carabka ah kaama xigo luqadda carabiga waa u siman tihiin maxaa yeelay luqaddan luqaday iyagu leeyihiin waxay ahayd intii nebi maxamed aan la soo saarin ka hor qur-aanka ku qoran qur-aanka qof kastoo muslim baa laga rabaa inuu barto qof kastoo muslim haddii la rabo inuu barto haddee waa u siman ahaan iyaga marka haddii carabtu ay danayn waayaan luqadda carabiga annagaa laga- laga rabaa inaan dhabarka u dhigano luqadda carabiga iyo naxwaheedii iyo sarfigeedii iyo culumteeda in aan barano maxaa yeelay qur-aankeeniyaa ku qoran tafsiirkiyaa ku qoran xadiiskiyaa ku qoran fiqhigiyaa ku qoran wax kasta oo lagu fahmi lahaa ayaa ku qoran haddii marka aan ka tagno carabtiyaa ka tagtay darteed aan uga tagno islaamkeeniyaa dayacmayo marka si islaamkeena aan u badbaadino luqadan luqad carbeed ma ahan waa luqad islaam waxaan u baahan nahay marka inaan fahamkaas annagoo haysana qofkana waajib waaye inuu ilaa xad inta uu diintiisa muhiimka ugu ah intuu ku tukanayo inuu macnaheeda fahmi karo waajib waaye oo qof walba laga rabo marka qofna inuusan fudaysanin ee, maadada carabiga maado fudud waaye maado afkeena wax badan ay wadaagaan waaye een, in qof kasta oo dhalinyaro ah arday ah heerkuu doona ha joogo inuu ku dadaalo luqadda carabiga inuu kow ka dhigo uu barto diintiisa u fiican tahay dabcan luqad caalami ana waa taho way ka caawinaysaa wax kastoo luqad kale ay u qabanaysa hadda tusaale ahaan dad badanoo ee, waddamo badana noo yimaada waddamada noo yimaada ee, dadka ajnabiga ah jooga dadkaas ajnabiga ah haddii uu dhaho englishka ma aqaano meesha marka labaad aa weydiinaysa carabi mataqaanaa way u badan tahay inaa isugu imaataan carabiga marka eh, aad iyo aad aad umahadsan tahay cali
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay mawaadiic kala gedisan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya anigoo cali ah inta aan toddobaadka xiga barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
عطينان سما أبورين كرشدو ما إسلاحتو احترامكو ذاك الأمة عطينان سما أبورين كرشدو ما إسلاحتو احترامكو ذاك الأمة
umyi aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orode dhaqaqdo inaa lambataa u xuwe umyi aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orode dhaqaqdo inaa lambataa u xuwe
intaadan baan lay cidladaan anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga
intaad amban layd ilada anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga